haatana magaalada hargeysa somalilan muddooyinka u dambeeyey waxaa kusoo noqnoqonaya dib u dhaca doorashooyinka iyo muddo kordhin loo samaynayo golayaasha kala duwan balse markii ugu horreysay ayaa hadda la doonayaa in doorashada lagu qabto xilli ka horreeya muddaxileedkii wakiilada somalilan warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada hargeysa ka soo diray khadar maxamed cakulle marka la eega sharciyadda iyo dastuurka somalilan waxaa ku qoran muddaxileedka golo kasta sida madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka guurjida wakiilada iyo deegaanka intuba muddaxileedkoodu waa mishan sano laakiin sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo shan iyo sagaashankii waa markii ugu horreysay ee madaxweynihii wakhtigaasi maxamed xaaji ibraahim cigaal ay golaha guurtida ee somalilan u bilaabaan muddaxileed ay gacanta u taageen kadib kororsiimo la dalbaday muddo kordhinta soo bilaabantay sannadkaasi waa ta ilaa iminka socota marka la eego golayaasha wakiilada iyo deegaanka doorashadii golaha wakiilada ee la doortay labadii kun iyo shantii ayaa maanta weli waxaa fadhiya golihii wakiilada ee wakhtigaasi ay dadweynuhu soo doorteen golayaasha deegaanka ee somalilan xilligan fadhiya ayaa iyaga lafdigooda waxaa la doortay sannadkii labadii kun iyo laba-iyo tobankii waxaana muddaxiloodkoodii uu dhaafay muddo sidaasi ayaa somalilan waxaa labaatankii sano ee ugu dambeeyey si weyn caan uga noqday in golayaasha lasoo doorto ay iska caadi noqoto in muddaxileedkoodu markuu dhammaado loo kordhiyo taas oo xataa dadka la dooranaya ay si caadiya la odhan karo waxay ugu tala galaan in muddada la doortay aanay cidina sheegi karin marka laga shidaal qaato dhacdooyinka taariikhdu ay soo marisay bulshada somalilan ee gole la doortay ay iska sii fadhiyaan kuraasida iyada oo wakhtigii la doortayna udhamaaday markii ugu horreysay ayaa taariikhda somalilan waxaa toddobaadkii aynu ka soo gudubnay lagu arkay in ay golaha wakiilada ee somalilan muddadii loo kordhiyey ee guurtidii u kordhisay oo ku eg siddeed iyo labaatanka bisha noofembar ee sannadkan laba kun koob iyo labaatan wakhti ka horraysa ay guddiga doorashooyinka ee somalilan shaaciyeen inay doorashada ku qaban karaan taasi waxaa dhagaha dadka somalilan ay ku noqotay arrin cusub cabdiraxmaan ismaaciil xuseen cadami waa falanqeeyo sare oo la socda islamarkaana ka faallooda arrimaha siyaasadda dhaqaalaha iyo nabadgelyada ee geeska waxaan cadami weydiiyey sababta keentay in xilli ka horreeya xilligii golaha wakiilada cimrigoodu ku ekaa loo baahdo in doorashada la qabto wase aad sheegtay sharciga wakhtigii guurtidu kordhisay waxa way ku eeg tahay siddeed iyo labaatanka noofembar sanadkan aynu ku jirno waa akhirkiisa guddiga doorashooyinka guddiga qaranka doorashooyinkuna waxay cayimeen doorashada inay ku qaban karaan koob iyo soddonka mey waxa keenay diyaargarowga iyo dadaalka ay sameeyeen komishinku ayaa keenay in muddadii lasoo gaabiyo hore loo soo dhigo kol haddaan wax ku xidhan oo kale oo dib loosdib loogu sii ridi karo aanay jirin ayaa keentay in lasoo gaabiyo wakhtigii badiba dadka somalilan ayaa ka niyad jabsan marka la eego dib u dhacyada tiro beelay ee ku yimaada golayaasha kala duwan ee la doortay iyo muddaxileedyada aan doorashada ku dhisnayn ee golayaasha lasii fadhiyo mar kale waa kan cabdiraxmaan cadami oo ka jawaabaya waxa ay somalilan uga dhigan tahay in doorasho xilligeedii laga soo hormariyo
somalilan waxay uga dhigan tahay waa arrin xiisale runtii waayo ummadda reer somalilan amba shicibkaba aan idhaahdo dowladdooda waxay uga barteen muddadaa dheereed sheegayso in mar walba doorashada dib loo dhigo amba la kordhiyo waxay ka dhigan tahay wax muhiimaddeeda leh oo lagu farxi karo markii ugu horreysay inay shicibku maqlaan doorashadii dib loo dhigi jiray oo maanta hore loo soo dhigaayo golaha guurtida ee somalilan ayaa haatan kubaddu ay xaggooda taallaa maadaama ay iyaga go'aan ahaan xisbiyada kala duwan ee somalilan iyo madaxtooyaduba ka sugayaan go'aanka ay qaataan codsiga saddexda xisbi iyo xukuumadduna waxaa macnihiisa u ahaa waxaannu isku raacnay doorashada in la qabto koob iyo soddonka mey oo ah maalinta ay soo jeediyeen guddiga doorashooyinka ee somalilan waa kan mar kale cabdiraxmaan cadami oo ka jawaabaya su'aala maxaa laga filan karaa golaha guurtida ee somalilan
anu waxaan u malaynayaa maadaama sidaynu sheegnay ay tahay markii ugu horreysay ee doorasho hore loo soo dhigo maadaama shicibku muddo dheer uu sugaayay inay doorasho dhacdo maadaama guddiga qaranka ee doorashooyinku ay diyaar garoobeen muddada ay sheegeen maadaama saddexdii xusbi isku raaceen xukuumaddiina ku raacday waxa weeyaan waa waa rabitaan ummadeed golaha kuurdiduna ummadduu ka mid yahay weliba mas-uuliyad deeraada ayaa saaran u yahay intaasi waxay isku raaceen anugu waxaan u malaynayaa inay ku raaci doonaan oy sharci ka dhigi doonaan in doorashada hore loo dhigo fadhi ay sameeyaan ay u codeeyaan inay ku raacaan ummadda inteeda kale isku raacday inay doorashadii dhacdo waxaana maalmaha soo socda la dhowrayaa waxa ay golaha guursidu ka yeelaan arrintaasi khadar maxamed cakulle v o e hargeysa